dee waxaa bilowday wixii dhaqanka u ahaa soomaaliya waana wax iska normal ah wax iska caadi ah weeye in kenya lagu shiro oo la yidhaahdo xukuumaddaa la ridayaa oo mooshin baa laga keenayaa waxay iska ahayd wax iska dhaqan ah oo iyadoo la sugaayo aniga iyo prime ministerka inaan isqabanno muddo yar dhexdeeda haddana dowlad kale la dhiso oo haddana dowlad kale la dhiso marka alxamdulilah waxaan kuu sheegayaa dowladdu waa very stable waa u baahannahay dad wax naga sheega mucaarad waa u baahannahay iyagoo dee iyagoo looga baahanya naftooda inay noqdaan mucaarad wax dhisa haddii laga barto looga barto iyaga naftigooda dad iska qayliya oo dadku xitaa credibility-ga ka lumaya sumcaddana waa ka halaabaysaa marka waxa weeye wax hadda aan oran karo caqabado ah oo dowladda dhexdeeda haysta ma jiro saasay tahayna waa ku dadaalaynaa inaan raadinno cid alla ciddii aan qancin karno aan ku qancinno inay dowladnimada nagala shaqeeyaan dalkeennu wuxuu maraya xaalad aad iyo aad u adag